bismi illaahi araxmaani iraxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay kusoo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida qodobada barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kulan looga hadlayay amniga magaalada boosaaso oo lagu qabtay gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari culimaaudiinka puntland oo digniin ka soo saaray kubadda kolayga ee u bilowday gabdho ka socda gobolada soomaaliya oo magaalada garoowe ka socota qodobada kale ee barnaamijka saaka iyo dunida subaxnimadan saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a mas-uuliyiin khaatimaha oo ka hadlay wadahadal ugu soo gabagaboobay magaalada adisababa maamulka somalilan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii dunida taliyaha ciidamada bilayska puntland jenaraal cabdulqaadir shire faarax ereg oo howlo shaqo iyo tirakoobidda ciidamada booliiska puntland u jooga magaalada gaalkacayo ayaa kormeeray saldhigga miir xarunta ciidamada b s u kontaroolka bari iyo xarumo kale oo dhammaantood ciidamada joogaan uu tirakoob ku sameeyey jenaraal ereg ayaa sheegay inuu ku guda jiro kormeerkiisa waxa uuna tilmaamay tirakoobid inuu ku sameeyey ciidamada booliska ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ka howlgala tirada ay yihiin iyo tayo ahaan inta ay gaadhsiisan yihiin maadaama horey xog badan aan looga hayn sida uu sheegay sidoo kale taliyaha ciidamada bilayska puntland ereg ayaa tiro koobid ku sameeyey ciidamada booliska deegaanada cagaaran degmada gaalkacyo ee gobolka mudug hoostaga kuwaasi oo ka shaqeeya inta u dhexaysa gaalkacyo iyo bacaadweyn naga kale taliyaha ciidamada booliska puntland ereg ayaa kulamo gaara la qaatay maamulka degmada gaalkacyo kan gobolka mudug saraakiishii hore ee ciidamada booliska soomaaliya ee howlgabka ah iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo kala hadlay xoojinta ammaanka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ugu dambeyntiina taliyaha ciidamada booliska puntland jenaraal ereg ayaa xusay inay socoto xoojinta xiriirka booliska iyo shacabka uga mahad celiyay elaka sokow warbaahintu oo si weyn uga qayb qaadatay horumarka iyo baahinta wararka ku saabaxa taliska booliska taliyaha ciidamada booliska puntland jenaraal ereg ayaa ciidamada booliska ku dhiirigeliyey in ay sida ay bulshada reer puntland uga shaqeeyaan ay sii laba jibaaraan isagoo ku ammaanay howlgalkooda ay had iyo jeer sameynayaan ee bogaadinta mudan ciidamada midooda afrika amisom ayaa lagu wadaa dhowaan inay ka guuraan xaruntii jaamacadda ummadda kadib markii ay deganaayeen muddo shan sana xarunta jaamacadda ummadda oo ku taala kilomitir lix ayaa waxaa la qorsheynayaa ciidamada haatan ee ku sugan in loo wareejiyo magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle oo ciidamada nabad ilaalinta amisom gaar ahaana kuwa ka socda dalka burundi ay saldhigyo ku leeyihiin jaamacadda ummadda ayaa waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol konton iyo afartii hase ahaatee waxay si rasmiya u qaadatay magaca jaamacad sanadkii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii jaamacadda ayaa leh saddex kambas oo kale ah kambaska gahayr digfer iyo lafoole kambaska gahayr ayaa ah kan ugu ballaarnaa oo kuliyado kala duwan oo badankooda luuqada talyaaniga wax looga baran jiray kambaska lafoole ayaa sidoo kale soo saari jiray macallimiinta dugsiyada sare ayaa waxa uu ahaa mid haatan de ay degan yihiin dad shacab ah mana jirta ilaa iyo hadda tallaabo loo qaaday in dib boorka looga jafo kambaskii lafoole jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee somalia national university ayaa waxay soo saartay madax badan oo soomaaliya oo xilal kala duwan soo qabtay oo ay ku jiraan madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal dalka soo maray musharaxiinta haatan u taagan inay qabtaan talada dalka ayaa badankooda waxa ay ka qalanjabiyeen jaamacadda ummadda oo lacag la-aan ay wax ku soo barteen halka warkaasi idinka imanayaana waa efemida daljir internetka ciwaankaan ku leenahay ee daljir com madaxweynaha dalkaasi burundi ayaa sheegay in dacwadu ka gudbinayo mushaar la-aanta ciidamada ka jooga soomaaliya ka haysata midooda afrika madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamada burundi ee jooga soomaaliya oo gaadhaya shan kun oo askari aysan mushahar qaadan muddo koob iyo toban bilooda ciidamada burundi ah ayaan koob iyo toban bilood mushahar qaadan kaasi oo ay dhammaantii mushaharkooda bixiso midowda yurub waxaana midowda mugdi ku jira xiriirka burundi iyo midowda yurub oo ay soo bilowday sanadkan markii uu madaxweynaha dalkaasi ninka la yidhaahdo nakurosisi uu mar saddexaad isku dayay inuu tartamo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi taasi oo khilaafka ka dhashay uu sababay gabadh fallo ka dhina xuquuqda aadanaha oo ka dhaca dalkaasi midowda yurub ayaa bishii saddexaad ee sanadkani guud ahaan hakiyay wax kastoo xiriir oo hayla lahaayeen waddankaasi waxa ayna ka gadoodsanayd kutumashada xuquuqda aadanaha ee ay sheegtay in dalka burundi ay ka jirtay madaxweynaha burundi ayaa yidhi lama afduubi karo xaqa iyo danaha aan leenahay oo ay ka mid tahay magdhowga ciidamadeenna ku dhintay soomaaliya dowladda burundi ayaa ka carootay go-aan hore u qaadatay midowda yurub oo ahaa in mushaharka ciidamada lagu shubo akownada gaarka ah ee ciidanka waxa ayna ku hanjabtay inay ka baxayso soomaaliya dowladda burundi ayaa ku tilmaantay go-aanka midowda yurub mid lagu doonayo burburinta ciidanka dalkeenna waxayna uu sheegay inay kasoo horjeedaan go-aankaasi warkii waa naga intaasi aan dib idinku celiya qeybaha hare ee saakii dunida hagaag kulan looga hadlayo amniga ayaa ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari xasan haykal ayaa warkan kasoo jeedinaya xarunta daljira ee magaalada boosaaso kulankan oo ka dhacay xarunta gobolka bari ayaa waxaa looga hadlayay amniga magaalada boosaaso oo maalmihii u dambeeyey ay ka dhacayeen falal liddi ku ah amniga maamulka gobolka bari sidoo kale laamaha amniga ayaa kulankaasi kasoo qayb galay haddaba guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacisdhado ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey falalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay boosaaso iyo sidoo kale qorshaha amni ee kaga aadan iyadoo maalmihii u dambeeyena howlgallo ay ka wadeen xaafadaha magaalada boosaaso ciidamada amniga ee puntland muddo dhowr beri ah magaaladan waxaa ku dhintay afar qof labo argagixisaa dishay labana caadi bay ahaayeen labada caadigaa nin wuxuu ahaa ninkii shalay booyadda oo runtii markaan social media aan eegay aanu raalligelin ka bixinayno ciidanka maxaayda dowladdaa dilay ninkii dilay gacantaanu ku haynaa wuu xidhan yahay dadku waxay nagu dhaliileen nin baa dilay ciidankuna waa badnaaye maxaa ninka loo qaadi waayey may dhicin raaligelinna waa ka bixinaynaa dadweynuhu markii muxuu ahayday wax dhacaan wixii xunba xaawaale muxuu ahayday in nala yidhaahdo maahe wixii aanu bi'ino in nala wax nala kala qabto waa baa habboon oo sidaasaana dadnimadu ay ku jirtaa laakiin markiiba ninkii waa ka tagtay dowladdu nimanku way ka carareen wax micnaa oo badan ay samaynayso ma jirto wadajirkaynu wax ku nahay waanu raalligelin baanu ka bixinayna haddii wax khaldameen waxay ahayd wixi waa dhaceen ka daba tagayoon waxay ahayd inaan gacankudhigla aanu qabanno isla markiiba waa soo qabannay maydkiina adinkuma soo qaadina dee annagaa gacantayda dowladdaa soo qaaday laakiin waanu ugu sidaysan xagga miidiyaha waa qaadanaynaa wixii aanu bi'innana inaanu nidhaahno waa bi'innay waxa weeye waa kari karaa waana sidaan hadda maxaa raaligelinta uga bixinayo ninka kale waxaa laba askari oo wada hurda xabad baa askariga ku dhacday allahu naxariis wuu dhintay ninkaa kale ma foga ama galabtay ama caawa waanu hena haddii ilaah yidhaahdo waxaa ku xigay labadii nin ee argagixisadu ay dishay labadaa wuxuu joogaan guryaha magaalada boosood bay joogaan ma foga waxaan filayaa inta ugu badan ee khalad inaanu saarayna inan yar oo baaskoolad gacanta ku sita baa magaaladaas oo dhan la dhex maray qofna ma oran muxuu ahaa ilmahan baaskooladda sitaa dadiisa waad arkayseen intuu leekaa nin yar buu ahaa magaalada oo dhan buu isagoo baaskoola sita marayay kii kale xilliga ay dhacaysa anugu ma aan joogin qandal aan jiray un baan muxuaha goobjoog ka ahaa kaa kalena dee shaaric bay ahay shaarica ugu weyn magaalada bay ka dhacday hal qof oo isweydiiyey ma jiro marka amnigu dhammaanteenba wayna khuseeyaa oo qof kasta waxa weeye amni buu rabaa haddeer in qof walba gurigiisa nabadgelyo ugu noqdo meheradiisa ugu noqdo geeriskiisa hudheelkiisi buu rabaa hadda haddaynan ka wada shaqayn meel walba ma taagnin waxyaalaha cajiibka oo aanu hadda wax ka qabanayno oo aana nina ka yeelay waxay tahay ee dhacdadii hore meeshaa hudheellaha ku yaalla hudheel walba waxa weeye qori baa lala hortaagan yahay qorigaasi qori dowladeed ma waa qori brifate waxay noqonaysaa marka saaka laga bilaabo qori aan dowladi lahayn inaan la arag muuqaalkii waayo mar haddaan qorigii kale amni ahaan baa loo haystaa inu amnigii nagala shaqaynayn dee ma quruxdii miyaanu u daawanaynaa mase daar heble iyo hudheel hebel iyo waxaa le shirkadda lacagta haysato heblaha leh wallaahi baanu uga yeelayn ama wuxuu noqonayaa qori amniga nagala shabanaya ama gudahay ku haysa bixi maayo gudahay ku haysanayeen ma jiro qori dambe oo aan amniga nagala shaqaynayn oo goobtuu joogo aan wax ka qabanayn waxa weeye ma ogolaanayno waxa weeye daabshiil qori baa oola salaama qori baa yaalla labada hudheelo ku xiga midna waxa weeye isma dhaqaajin dee ma suurtoodo marka huruse waardiyu lahaa qori maxaahada qoryaa oola midna ma dabagelin waayo magicii hudheelka hudheelkii waxa lagu dilay muxuu ahayde dee magaciisu waa akrimaya kani amnigiis ma sugnaa la odhanaya wuxuu waa ganacsi waxay ahayd annagaba yay noo danayna hudheeladooda iyo meheradahooda inay u daneeyaan dadkaasi hudheelkii aan amnigiisa sugi karin dee qofna kiraysan maayo hudheelkii aan hudheelkii aan hudheelkii aan muxuu ahayde aanan hubin in dadka joogaa ay bacalkeenayaan marka la dilaayo allah u naxariistaa marxuumkii ugu dambeeyey waxsha waxsha waxaan waday wafti boqol iyo toddoba gabdhood oo gobollada soomaaliya oo dhan ka yimi oo garowga ku socday hortiisaanu marray aniga duqaanu ahayn si caadiya baa dadku markaa muxuu ahda u fadhiyey dee hadday dhici lahayd makhrib bay ahayd aanu amniga aanu u baqno oanu idhaahno ha la dejiyo dee boqol iyo toddobada gabdhood oo ka yimi gobollada soomaaliya oo dhan hudheeu qaybin lahayd marka hadda ka bacdi hudheelan dee amnigiisa aanan hubin ma geynayno wafti dadkana kula talin mayno waxaa soo haray haysashada hubka waxaanu ogolaanay dowladdu ogoshahay in muxuaad muwaadan walba uu hantidiisa ilaashado isagoo oog oo qorigiisa laog oo qorigiisa laog oo qorigiisa laog oo qorigiisa laog yahay haysta la og yahay an qorigii gidaarkaa iyo daartaa maahe daartiina uusan sumcaddeeda iyo karaamadeeduna waxba ka qabanayn waxay noqonaysaa hay-adaha marka waxaanu geysanaynaa annagaa ciidan geynayna ciidankaa la geeya baynu musaharkooda bixinayaan hadday kay keeneen uusan muxuu ahayday bixin amniguna waxba ka qabanayn meel aan qori oolayn oo muxuu ahayday magaalada ka mida oo wax lagu dilay ma jirto meel walba qoryaa oolaa waxa weeye security baa joogay haddana waxba lama qaban taa waxa weeye go-aan cad iyo tala cad baa ka soo bixi doonta haddii ilaahay yidhaahdo tan kale waxaan jeclahay oo halkaa dhex gelinayaa magaalada amnigeedu waa soo celinaynaa argagixisaa ku jirta waa keenaynaa shaashadahaasaanu keenaynaa ilaah idankii rajo badanna waa qabnaa information badan iyo xog badanna gacantaanu ku haynaa waxa weeye dhowrka beriyo soo socda waxaanu jecellahay inaanu dadweynaha muxuu ahayday hor keenno ciddii falalkaa geysatay iyo ciddii kaleoo ku ka muxuu ahayday ku gacan siisay intaba aanu keenno ma aha tirada argagixisada magaalada ku jirta keliya ma aha tiro dadweynahayo ganacsataa baa la shaqaynaya dadkaa qayb ka mid a magacyadooda iyo meelahay degan yihiin iyo meherada ay haystaan intaba waa la ogya waxba aanu qarinaynaana ma jirto mid walba halkaasaanu keenaynaa rif u haysateen rif u haysateen baa wax aan ku lug leh kuwaad muxuu ahayde u haysataan dadka dadka ugu wanaagsan oo sucamo ah ayaa dhiigga dadka ka ganacsada oo muxuu ahayde istigareeyey waxa weeye guryay ku jiraan dad baa guryaha iska leh halkan fariin baan uga dirayaa waxaa wallaahi ah guri allaale guriga aanu muxuu ahayday ku qabanno qaybtood waanu haynaa qaybna waa qabanayna gurigaanu ku qabanna inaan dubduma loo arkayn sidii kuwii hore buu afla-aan doonaa sidii kuwii horeba cagafyaa la gelinaya bogcaddaa siiro waa laga dhigaya sababtu waxay tahay bogcad u abuuran dhiigga bini aadanka inay daadiso oo laga kirayo oo kirada magaalada caadiga laga lagu badiyo oo qofku dhaqaale ka doono waxa weeye wuxuu noogu yaallaa ma jiro aad iyo aad baan ii salaamayaa malaa'igan hayb salaamtu
si kastaba kulankan looga hadlaya amniga magaalada boosaaso ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli toddobaadkan gudihiisa magaalada boosaaso si toos ah loogu toogtay agaasimihii madaxtooyada ee boosaaso aadan gaas iyo sidoo kale talay ku-xigeenkii saddexaad ee ciidamada booliska puntland jaamac saxardiida culimaudiinka magaalada garowe ayaa shir jarayd ay shalay qabteen waxay kaga hadleen tartan kubadda kolayga ah oo gabdho soomaaliyeed uga furmay magaalada garowe iyagoo kasoo horjeestay arrintaasi
waxaad ogtihiin dhowr beri kii hor waxaa soo baxay buug ka hadlaya xuquuqda insaanka la yidhi laakiin aad moodo in loogu talagalay ummadda diinteeda in lagu burburiyo oo ay ku qoran tahay qodobo ku qoran yihiin qodobo fara badan oo ummadda diinteeda iyo akhlaaqdeeda lagu burburinayo oo ay ka mid tahay rag iyo dumar inay isguursan karaan iyagoo kale jinsi duwan ama isku jinsi ah oo qoyska ay u siman yihiin rag iyo dumarba oo ay ka mid tahay qofku saacaduu rabuu diintiisa ka bixi karaa diintuu rabuuna qaadan karaa meeshuu rabuuna ka faafin karaa waa mas waa masiibo waa ayaan darro waxay u baahan tahay in laga naxo waxaa runtii iyada ruuxeedu musiibo ah oo soo korartay oo maantay aad dareemaysaan oo magaalada garoowa la rabaa in lagu qabto oo maxaanku idhaahdaay loo ololeynayaa oo xaflad iyo furitaan iyo loo samaynayaa in haween fara badan inta laga soo ururiyey gobollada soomaaliya oo dhan kadibna la rabo in loo qabto cayaar iyo kubad basketball haddee haween magaalada int magaalooyin fara badan iyo gobollo inta laga soo ururiyey la isugu keenay hal meela dabadeedna cayaar noocaasa loo qabto oo cawradoodii iyo akhlaaqdoodii iyo diintoodii iyaga iyo ummadda kaleba in lagu cayaaraa waa nasiib darro intaasay ugu talagaleen culimmadu inay yihaadaan maantay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهرين الله يا مهد اسكاله سبحانه وتعالى إلهنا وحن كبر يينا وحي إلهي رهالك يا الدنيا آخرة با الله إنو نوافجيه إلهي إنو إنو دم الدعف سبحانه وتعالى توبض الله إنو إنو كهنونيه خاتم خيرنا إلهي إنو عمل كينا كختمه سبحانه وتعالى intaas kadib sida la sheegay ama laga warayaba haddaan soomaali nahay dhib badan baa ina haysataa ilaahay dhibtaas hayna ka qaado ama xagga maamul waddankii midayo aan lahayn ha noqoto ama xagga dhibaatooyinka dhaqaale iyo arrimaha bulshada ka jira ha noqoto ama xagga amniga ha noqoto ama xagga abaaraha iyo intixaaraad kaloo jira ha noqoto dhibaatooyinka ina haysta eedeeda horta innagaa iska leh in allaha laa yadlimu nnaasa walaakina annaasa anfusahum yadlimuun ilaahay dadka ma dulmiyo ciqaab kastoo timaada dadku eedeeda iyagaa iska leh wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum musiibo kastoo idinku dhacda ilaahay wuxuu yidhi waxay ku timid wixii gacmihiinnu ay shaqaysteen maxaa yeelay qofka kelimadda xaqa ah ka aamusa waa shaydaan akhras ah ayaa nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam tan kale waxaa la soo gudbinayo culimmada ay soo gudbisaa waa nasiixa diinteennuna waa diin nasiixo addiinu nasiixa ma aha cid in lagu xumaynayo dan kale in laga leeyahay waa ilaahay dartiis iyo dadka wixii danta ugu jirdo adduun iyo aakhiraba in la xusuusiyo loo sheego waa ballantii nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisu ay la geli jireen inay u naseexeeyaan dadka xadiidkii jaabir ibni cabdillaahi albajali radia allahu tacaala canhu wa ardaah waxyaalihii nebiga uu kula ballamay baayactu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam cala asalaati cala asamci wa taacati wa iqaami asalaati wa iitaa'i zakaati wanusxi likulli muslim oo fiirso waxyaalaha ballanta uu kula geli jiray nebigu calayhi salatu wasalam asxaabtiisa waxaa ka mid ahaa dadka in loo naseexeeyo sida marka waxa aan soo gudbinaynaa waa naseexo ilaahay dartiisa sida la sheegay dhibaatooyinku waa iska badan yihiin laakiin maalinba wixii cusub oo soo kordha oo siyaado noqda in laga hadlaa xaq ah wakhtiga hadda la joogo dhibaatada ugu badanoo jidhaa waxaa weeye dadka dhiiggoodii la bannaysanayo oo si xaaraan ah loo daadinayo dembi ilaahay laga galo shirkiga kadib dembiga ugu weyna waxaa weeye qof muslima dhiiggiisa si xaaraana in loo daadiyo oo lagu bannaysto ayaamahan sida aan ka warhayno dadkii haldoorka ummadda ahaa ayaa la laynayaa oo nimankii layn jiray dadka haldoorka ay laynayaan boosaaso dhowr dhacdoo kala dameeyey waatay ka dhaceen arrintaas hadda ka horna culimmadii soomaaliyeed way caddeeyeen kelimadda xaqa ah haddana waa ku celinaynaa dilkaasi waa dil xaaraana waa dilkii qur-aanka ilaahay uu ku sheegay waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayh walacanah wa acadda lahu cadaaban cadiima qofka ka saaraya mantaas dilkaas isagaa ilaahay la hortegi doona subxaanahu wa tacaala waa dilkaas shantaas ciqaaboo waaweyn ilaahay uu u ballan qaaday subxaanahu wa tacaala oo adduun iyo aakhiraba waa dilkii xaaraanta ahaa oo xadiiskii nebigu uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam saxiixa ahaa lazawaalu dunyaa ahwanu cinda allaahi min qatli rajulin muslim adduunkaanoo dhan oo baaba ah ayaa ilaahay agtiisa waxaa ay kala fududahay hal qof oo mu'min ah oo dhiiggiisa la daadiyoo la dilo dadka dilkaa fulinaya waxaan leenahay ilaahay u toobadkeena intaa fursadda haysataan waxaad fulinaysaan waa wax xaaraan ah naftiinnay ku soo noqonaysaa gacanimo waxay goysay leedahay barri markii ilaahay lagu horgeeyo oo laa ilaaha ila allaahu ay timaaddo ilaahay hortiisa oo addoonkaa dishay uu yidhaahdo yaa rabbi sallima qatalanii ilaahayoo weydii ninkan muxuu ii dilay wiilasha dhallinyarada ah oo lasoo dirayoo dilkaa fulinaya nimanka idin soo diray maalintaa wallaysan idinla joogin arki maysaan waxna idinka difaaci mayaan ilaahay ka sokow subxaanahu wa tacaala qodobka labaad oo ah waxyaalaha anshaxumada ah oo diinteenna dhaawaca adag u geysanaya oo akhlaaqdii burburinaya oo dhaqankii wanaagsanaa burburinaya oo ayaamaha dambe ina ku socda ilaahay ha looga cabsado oo dowladdu ilaahay ha uga cabsato dadka diintiisa iyadaa mas-uul ka ah inay ilaaliso xilka dowladda saarana waa laba arrimood dadka shacabka ay xukumaan maslaxadooda adduunkan inay u ilaaliyaan diintoodan inay u ilaaliyaan weliba diintaa horraysa dadka diintooda ha loo ilaaliyo shacabkana sidaas oo kale ilaahay ha ka cabsadeen diintoodana ha ilaashadeen waxaa ayaamahan soo kordhay sida aynu wada maqlayno in la yidhi soomaaliya o dhan baa waxaa laga soo ururiyey gabdho kubad ciyaaraya oo garowaa la isugu keenay oo garoon bay ku ciyaarayaan oo halkaas ayaa lagu daawanaya oo tiifiyadii iyo wafsidyadii gabdhihii oo qaaqaawan oo cawradoodii bannaanka soo dhigay oo surweella qaba laga soo daynaya oo wax caadiya laynoo ka dhigaya war xaqu ma qarsoonaan karo sida qoraxdaas oo kale weeye nina gacanta ma saari karo waxa noocaasa cidna lagama dhaadhicin karo maslaxad baa inuu ku jidha oo waa bannaan tahay oo diinteennu ma diidana wax aqbali karaa ma jiraan safarkii gabdhaha la soo geliyey munkar buu ahaa oo xaaraan buu ahaa diyaaradaha lagu soo guray laa yaxilu liimra'atin tu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir an tusaafira masiirata halaaثati ayaamin riwaaya waxay leedahay yowman waleyla gabar ilaahay iyo maalinta qiyaame rumaysay uma bannaana inay safarto saddex maal saddex maalmood meel loo socdo riwaaya riwaayada weliba bukhaari iyo riwaayaadka qaar badan oo ka mida yowman waleyla bay leeyihin habeen iyo maalin meel loo socdo iyadoo maxramkeedu uusan la socday la socon maxramkoodii baa laga soo kaxeeyey hadday niman leeyihiin nimankoodii baa laga soo kaxeeyey carruurtoodii baa laga soo kaxeeyey waalidkood baa laga soo kaxeeyey safarkay soo galeen waa safar xaaraana ciyaartay u imaanayaan oo xijaabkii iyo asturkii qur-aanka ilaahay dumarka uu ku faray la dhigayo oo laga dhigayo waa xaaraan walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa dardaarankii ilaahay nebiga uu faray sala allahu calayhi wasalam oo muslimiinta la faray ayaa laga baxa oo in gabadho ahayd inay xijaabato yaa ayuha nnabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniin yudniina calayhinna min jalaabiibihinna war sida salaadda laynoo faray oo qur-aanka laynaku faray oo soonka laynoo sikada laynoo faray si la mid ah gabdhaha ilaahay wuxuu u faray inay jirkooda asturaan ay xijaabtaan
maamulka khaatumo ayaa ka hadlay shir uga soo gabagaboobay magaalada addis ababa iyaga iyo maamulka somalilan qodobadii ka soo baxay shirkaasi waxaan ka wareysanay gudoomiyaha baarlamaanka khaatumo maxamuud sheekh cumar xasan
بسم الله الرحمن الرحيم آه، شركة شريتو كسو كبكوي مقالة سبب وليها كسو قنعي وحوها مدع مري مامولكا خاطبو استيد الصوماليا إيو مامولكا سومالي لان وحا لقا قول هالي الرمو الأساس يهو شركة بلوبوها دنت الجودي النبت كليدا إيو مستقبلك أبت كيغا إيو آيها يغا inaanu kaga wada hadalno oo arrimo nabadgeliyo iyo sidii muxuu ahaa dhibaatooyinka imika jira looga gudbi lahaa iyuu ku saabsanaa go'aamada ka soo baxayna waad aragtay ma filayaa waxaan qabaa inuu bila hordhaxa oo fiican ahaa aada wanaagsan waa tahay haddaad noo dulbarto qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay maxaa ka mid ahaa qodobada waxaa ka mid ahaa in waxa wixii kasta oo khilaaf oo jira lagaga wada hadlo muxuu ahaa wadahadal waxaa ka mid ahaa in muxuu ahaa hay-adaha dalka deegaamada khaatumo dhibaatooyinka badan ee ka jiray iyo hay-adaha ka xayirnaa in loo fasaxo oo ay si caadiya kuwa u-n-k iyo kuwa kale caalamka ay uga hawlgeli karaan waxaa ka mid ahaa in ciidana mabeeleedyada marba meel laga qorayo la joojiyo waxaa ka mid ahaa in ciddii isku dayda gacan saddexaada wadahadalladan daacdo inay khalkhalgeysto ama dhibaatooyin ugeysato in isku meel looga soo wada jeesto in nabadgelyada laga wada shaqeeyo iyo arrimo badan noocaasa buu kusaabsanaa qodobka sideedaad wuxuu ka hadlayaa maamul daadejin dad badan baa fasiraadeeda fahmi waaya haddaad fasiraad ka bixiso maxaa loola jeedaa maamul daadejinta
in badan oo maamulka khaatumo uu hadlayay oo uu ka hadlayay in maamulka la daadejiyo way jirtay oo haddii aan tuulooyinka iyo degmooyinka iyo gobolada iyo meelo kastaba laga samaynin maamul yar oo kooban oo muxuaha ummadda adeegeeda iyo danaheeda guud ka shaqeeya kuwii un buu ahaa ku lamida buu ahaa oo ah in maamulka bayska laga soo dhiso oo muxuu ahaa deegaamada khaatumo ay kasoo samaystaan maamulka ay daadejiyaan maamulka marka la daadejinaya waa keemaka somaliland baa mise waa ka khaatumo
dee anigu garan maayo su-aashaad i weydiinayso laba maamul baanu u wada hadlaynay baan ku idhi kaayaga wey kaanu daadejinayna anagu
waa gartay marka wadahadalkani maxaa xigi doonaa iminka qodobadaas
waxaa xigi doonaa ma in muxuu ahaa bishan soo socota ee february tobankeeda mar labaad la kulmo haddii la hayno mar saddexaad iyo mar afraadna waa la kulmi doonaa haddii insha allah ay sii socoto marka kulamada dambe ma waxay ka dhici doonaan gudaha mise dibadda ayay sida kuwii horeba uga dhacayeen
waxay ka bixi doonaan meelo dibadda ka dalka soomaaliya waahaa weli barnaamijka saaka iyo dunida ayaad weli dhegaysanaysaan odayaal iyo waxgarad ku sugan magaalada cabudwaaq ayaa ku baaqay in wax laga qabto ceelbiyoodka ku yaala degmada cabudwaaq ee waqooyiga galguduud ayaanle cabdulaahi jaamac ayaa warkan haya iyadoo guud ahaanba dalka ay ka jirto abaar biyuhuna ay ka mid yihiin nolosha aasaasiga ah oo qof walba uusan ka maarmin biyaha ayaa waxaa jira in ceelriig biyaa oo ka mid ah ceelasha ay booyadaha ugu badan ee dadka abaaruhu ay saameeyeen biyaha looga dhaamiyo ayaa qaar ka mida odayaal iyo waxgaradka bulshada caabudwaq waxa ay ku baaqeen in ceelkan loo gado matoor iyo bam dheeraad ah xilli ceelkan ay ku sheegeen in hal matoor iyo bam yar uu leeyahay afar iyo labaatanka saacna uu shaqeeyo waa kuwaana odayaashii waxgaradkii uu qurbajoogta iyo cid kasta ugu baaqay in ceelkan loo gado matoor iyo bam kale si uu u daboolo baahida nolosha dad badan oo ku tiirsan cabista biyaha ceelkan
waxa weeye meeshaa waxaa ku yaalla matoor matoorkaasu wuxuu shaqayn karo waa sideed iyo afartan saacadood buu daaran yahay mooyadihii miyuu ugu dhaaminaya magaaladii sideed iyo afartan saacadood buu daaran yahay waxa matoorkaa marka uu yahay matoor ilaa lix sana soo shaqaynaya waa dub bamkiisuna waa waa shan meesha shan iyo toban loogu talagalay marka matoorkaas wax isbayr ah oo maxaad tiraahdaa ag yaalla nooma muuqdaan ama ma haysano waxaan marka codsanaynaa xag ilaahayna ka codsanaynaa xaggii kale ee maxaad tiraahdaa bini-aadanka iyo ciddii aqoon u saaxiiba ama jaaliidaha dibadda ama maxaad tiraahdaa deegaankan cabuda u adkista cid kasta oo caqli u saaxiiba inay la soo gaaraan toban milyan oo nafley ah oo dad iyo dunyo ah ayaa ceelkaan waraabiya waxaan marka aad iyo aad u muujinaynaa dhibaatada hadduu maanta istaago ceelkaasu uu deegaankan yani ku soo dhacayso ku soo socoto ilaahay nagama joojiyo waxa weeye marka ceelkaan wuxuu miyiga ka waraabiyaa ilaa maa lixdan kilomitr oo xoolo ah oo hooyadaha loogu geeyo wixii xoolaha ka haray magaaladana waxa weeye xaafadan ayuu waraabiyaa marka waxa weeye ceelkaasku dayactir dawliya ma haysto dayactir kale ee hay-ad caawinaysa ma haysto kabani caawinaya ma haysto bamkiisu waa liitaa isagu waa waa miduqa marka waxaan ka codsanaynaa jaaliyadaha dibadda iyo cid kasta oo wax haysata ee magaca ku abtirsata waxa weeye waa deegaankoodii waa dadkoodii in ay sida ugu shaqsiyaha badan jawaab naga soo siiyaan waa halbowlihii nafta weeye ceelkaas nuur aadan anu waxaan ahay matooristiya ceelka ceelkan waa ceel duqa labada kun iyo kob iyo tobankii ayaa meeshaan laga sameeyey waa matoor koowaad oo la saaro waana kii u dambeeyey maalintii wuxuu shaqeeyaa laba iyo toban saac iyo laba iyo toban saac habeenimo biyi fara badan iyo booyado iyo magaaladana way dhacsaa matoor kalena ma leh waa duq mar waa naga fadhiistaa mar waa kacaa mar nasiibka ilaahay mahadda waa iskaad unoqleeya hadduu istaago matoor kale ma leh maadaama dhibta hadda jilaana aad u adag tahay adduunka iyo jaariyadaha u dhashay waddankan iyo hay-adaha waxaan ka codsanayna in arrinta ay arkaan haddii hadda uu istaago magaalada cawdaaq mar saddex loo dhigo meel iyo miyi lixdan kiilo masir ugu yaraan iyo ugu yaraan intaasoo gooyo way biyo waayayaan arrintiisna waa halis hooya waa daadinaya shan sano iyo weliba xoogaa u shaqaynaya waa duq mar waa iska istaagaa xataa maantaydaan haddaan hadlayo daqiiqada ka hor waa laga biyo waayo waa laga tegey marka cid kasta oo danaynaysa ama cid kasta oo naxariisanaysa waxaan ka codsanayna inay ceelkan wax u qabtaan haddii aan ceelkaas si deg deg wax looga qaban waxaa imaan doonta oon badan iyo baahi iyo rafaad xoolaha baabaa dadkoo dhinta soomaalidu wax isku dhaanto ama hay-ada ay sidaan ceelkaa wax nooga qabto ceelkaa ummadda inta nool ilaahay ilaahintiisa iyo cidiriqdiisa ku noolyihin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waxaan ahay maxamuud baradhibe waxaan ahay nimanka lagu magacaabo ceelka baan ka mid ahay waxa la yidhaaho ceelkaas sida raggii horeba u sheegay baahi fara badan fara badan fara badan baa ka jidha laba qaxooti baa geesaha ka ah magaalo fara badan buu keligiis il ka yahay miyiga ilaa lixdan kilomitir anigu hadda waxaan wataa booyad baan wataa weyn oo toddobaatan qaada booyaddaas waxaan biyaha ku geeyaa hadda waxaan saaka biyo ku geeyey duuban meel la yidhaaho siddeetan kilomitir u jidha caabud waad oo ceelkii ka jabay awal ceel lahayd oo etoobiya ahayd oo ceelkii ka jabay baan saaka biyo ku geeyey ilaa siddeetan kilomitir ilaa intaas iyo intaas dadka iyo duunyada ku nool ceelkaasay ka cabtaa ceel kale oo xoolo yimaadaan neef adduunyaha ka cabbana caabud waaq ma leh inta kale magaalaa ku xadhaysan oo ceelkaa waa layska cabbaa abaara iyo dhibaataa iska jira qaxootiyaal iyo dad masaakiinuhu iska waraabiyaa qarash aan uga beddelanno waa weynay ama matoor ku gadanno ama bamka keliya aan uga beddelanno waxa weeye olyadu daadinayaa waa iska fadhiisanayaa waxaan marka ka codsanaynaa dadka ama degaanka u dhashoo dibadaha jira ama dadka kaleeto oo waxa la yidhaaho derisyada iyo islaamkaa oo waxaysta waxaan ka codsanaynaa ceelkaas inay wax ka maaragtay waxay wax nagu taageeraan oo bam nagu taageeraan oo matoor nagu taageeraan oo waxay nagu taageeri karaan ay nagu taageeraan magacayga cali barradhibe baa la yidhaahdaa ninka matoorkan ilaahay baa noo dhisayoo wakiilka ka ah baan ahay waxaan weyddiisanaynaa jaaridiyaha dibadda ah weliba nimanka waaxda waqooyi oo matoorku ku yaal iyo xaafadaha waqooyiga caabud waaq nimanka deggan waxooda jaariyadaha iyo waxooda waxhaysta oo maxamed ammaan reer iyo wixii kaleoo waxhaysta waxaan weyddiisanaynaa matoorkii waa naga duqoobo waa naga fadhiistay bamka lagu cabbaana waa shan tan weeye kayfiyadihiisu jaariyaduhu waxaan rabnaa iyo dadkii islaam oo waxaystaaba ceelkaa inay naga caawiyaan abaar xunbaa jidha hadda geel kici waayaa kor farfadhiya waxaan rabnaa in nalaga caawiyo oo matoorka iyo bamka deg deg nalooga caawiyo wixii ayala cabdulaahi jaamaca redio daljir aabudwaaq waataga dhegeystayaal haatan xubnihii joogtadaha ee barnaamijka ayaa la soo gaadhay oo ka horumarna xubinta cayaaraha waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan yamani
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida nadiga cristal balas ee garoonka seel harte ku ciyaara ayaa shaaciyey inay shaqadaasi ka ceeriyaan tababarii hore ee kooxda newcastle united alan badrow kadib markii kooxdiisu ay guuldarooyin isxiiga ay la kulantay nadiga yuventus ee talyaaniga ayaa raadinaya ciyaaryahanka lagu magacaabo ivan rakatij inkastoo kulamadii ugu dambeeyey uusan tababarahaasi si wanaagsan u safin dhanka horyaalka laliigaha sbain iyo champion league haddana kooxda turuuno ka dhisan ayaa doonaysa in ciyaaryahankan ay ka dhigto midka ugu horeeya bisha janawari nadiga barcelona ayaa diiday in ciyaaryahan alakis vidal uu ka tago kooxdaasi kadib markii koobka boqorka kulamadii uu ciyaarayey uu qaab ciyaareed wanaagsan soo bandhigay ciyaaryahankii hore sevilia ayaa la sheegaya inuu dib ugu laaban doono kooxdiisii hore nadiga baris san germanna waxa ay heshiis wakhti dheer ah ka seexeen kabtanka kooxdaasi diaga silva kaasi oo la sheegaya kooxdaasi inuu ka tegi doono kadib markii la shaaciyey in madaxweynaha nadiga baris uu noqon doono nicolas zarkosi madax weyne hore dalkaasi faransiiska goolhayaha kooxda tottenham hugo lorisna waxa uu wakhti dheer u seexay kooxdiisa tottenham oo ku egtanayo labada kun iyo labaiyo labaatanka ciyaaryahanka lagu magacaabo marke vreti ee b h g khadka dhexe uga ciyaara talyaanigana u dhashay ayaa diiday dalabyo uga yimid kooxaha chelsea inter milano iyo nadiga yuventus kooxda westbrom albion ayaa lacag dhan siddeed iyo toban milyan u soo bandhigtay nadiga manyo oo ku aadan morgan shalareen ciyaaryahanka hore kooxda southampton tababare jose marinona waxa uu sheegay in sanadkan uu si wanaagsan kooxda u dhiso doono kadib markaa suuqa kala iibsiga uu furmo nadiga jelse ayaa la sheegaya inay ka hareen loolankii ciyaaryahan james rodriguez kadib markii ciyaaryahankan uu wadahadal hoose la bilaabay nadiga manyo isla manchester united ayaa la sheegayaa in ninka suuqa kala iibsiga u qaabilsan ee edis word lagu magacaabo uu kulan la qaato wakiilka ciyaaryahan james rodriguez si uu kooxdaasi ugu soo biiriyo waxaa la sheegayaa in nadiga baris san jerman ay heshiis la gaareen ciyaaryahanka lagu magacaabo julian delexer kaasi oo haatan u ciyaara nadiga wolfsburg ee jarmalka waxaa la sheegaya in heshiiska qaar ka mida kooxda ay dhammaystirtay tababarihii hore ku fashilmay xulka qaranka ingiriiska sem aladhays ayaa lagu wadaa in lagu bedelo tababare alan badrow kaasi oo shaqada nadiga crystal balas laga caydhiyey
xubinta wargeysaduna waa xuseen cabdijimcaale xuseen madar
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka iyo dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeyska sharqal awsad ee ka soo baxa khaliijka carabta wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay midowda yurub iyo jaamacadda carabta oo dowladda soomaaliya ka taageeraya la dagaalanka argagixisada wasiirada arrimaha dibadda ee ururka midowda yurub iyo sidoo kale kuwa arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada qaahire ayaa waxa ay soo dhoweeyeen doorashooyinkii xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey maamul goboleedyada wasiirada ayaa sheegay in soomaaliya ay hore u dhaqaaqday islamarkaana dalalka caalamka looga baahan yahay inay garab istaagaan dowladda soomaaliya dhanka kale waxa ay ka hadleen dhaqaalaha soomaaliya waxaana ay sheegeen in dalalka midowda yurub iyo sidoo kale jaamacadda carabta ay dowladda soomaaliya ka taageeri doonaan sare u qaadidda dhaqaalaha soomaaliya wasiirada ayaa sidoo kale soo hadal qaaday ammaanka soomaaliya waxaana ay sheegeen in ay habboon tahay in la xoojiyo tayeenta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si ay u hantaan ammaanka dalka markana waa wargeyska daily nation ee ka soo baxa bariga afrika wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay koox cusub oo hubaysan oo ka soo baxday jamhuuriyadda bartamaha afrika koox cusub oo khatar ah haddana hubaysan ayaa la sheegay inay ka soo baxday jamhuuriyadda bartamaha afrika kadib markii ay dileen ugu yaraan konton qof oo rayid ah islamarkaana barakiciyeen ku dhowaad toddobiyo toban kun sidaana waxaa wargeyska u sheegay guddiga xuquuqda aadanaha kooxdan ayaa waxaa loo yaqaanaa ritaan oo ah soo noqosho reglamation oo ah dib u sheegashada iyo rehabilitation oo ah dib u hagaajin waxaana loogu yeeraa tr r kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ayaa waxay sheegtay in kooxdan hubaysan ay soo baxeen dabayaaqadii labada kun iyo shan iyo tobankii waxaanay u soo baxeen si loo ilaaliyo dadka laga tirada badan yahay ee loo yaqaana bawl kuwaasoo inta badan ah xoolo dhaqato muslimiin ah islamarkaana ay ka difaacaan weerarada maleeshooyinka kooxda loo yaqaano antiblaka ah oo kirishtanka ah waxay hadda gaareen boqolaal dagaalyahano ah oo aad u hubaysan kuwaas oo xakuma dhulka keynta ah ee u dhow xadka kameroon kooxdan ayaa lagu eedeeyey weerarada in ay gubaan tuulooyinka haddana ay kufsadaan haweenka sida wargeeska uu qoray taasoo u muuqata in ay ku ciqaabayaan bulshooyinka deegaanka ee taageero maleeshiyaadka loo yaqaano antablaka xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii saakiyo dunida subaxnimadan idinkaga imaanaya stuudiyaha dal jira buuhodle intaan isku arkaynaa barnaamijka lamid ah nabadgelyo